wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanada yoontoy hurgooy ee waqooyiga magaalada kismaayo deeq raashiina ugu qaybisay in ka badan laba kun iyo lix boqol oo qoys oo barakacyaala deeqdan raashiinka ayaa ka koobneyd bariis bur sonkor iyo saliid waxaana ka faa'iidaystay qoysasis ku jira haween caruur iyo odayaal wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed ayaa ka warbixiyey deeqda
maanta halkan waxaan isugu nimid gebagabayn inaan soo gebagabayno raashin qaybin ka socday deegaamadan magaalada kismaayo koonfurteeda iyo galbeedkeeda iyo maanta oon joogno waqooyiga raashinkaasi oo ay ka faa'iidaysanayeen dad gaaraya laba kun iyo lix boqol iyo toddobaatan qof raashinkaasi iyo runtii waxaa weeye ka kooban bariiska iyo burka iyo sokorta iyo saliidda iyo timirta wax badan buu ka tari doonaa insha allahu tacaala baahida dadkan baahi badan baa ka jirta deegaankan oo waxaweeye qaybo badan oo waxaweye dadku runtii ay u baahan yihiin garab u baahan yihiin marka wax ku filan ma aha laakiin waa wax qayb ka mid ah oo intiiba markaasi loo arkay nasiibka u heshay ee ugu baahi badnayd loo soo xulay aad baan ugu mahad celinayaa mr faatax iyo hay-adta hilal axmar alqadari jabciyadda hilal axmar alqadari maanta inay barnaamijkaasi waxaweeye nagala qayb galaan oo ay dadkan ugu deeqeen waa u mahad celinaynaa baahidu waa badan tahay intaas waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala ay kasii badan doonto oo lasii kordhin doono deeqdan raashiinka ayaa baahi badan waxaa u qabay qoysaska danyarta ah ee ku nool deegaanada yoontoy hungooy ee waqooyiga magaalada kismaayo